madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida itoobiya mustafe maxamed cumar oo gaaray mid ka mida goobaha uu dagaalka ku dhex maray kooxda al-shabaab iyo ciidanka deegaanka ee xadka deegaanka uu la wadaago gobolka hiiraan ee soomaaliya ayaa sheegay in ay abuuri doonaan aag ka caagan argagixisada oo ka baxsan deegaanka maamulka sida uu hadalka u dhigay warbixintan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaheenna maxamed cabdiraxmaan gaata madaxweynaha oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka liyu booliska deegaanka ayaa gaadhay qaar ka mid ah goobihii uu dagaalku ka dhacay ee xuduudka deegaanka soomaalidu uu la wadaago gobolka hiiraan ee soomaaliya gaar ahaan degmada feerfeer oo ah goobtii uu dagaalka labaad ku dhex maray ciidanka deegaanka iyo kooxda al-shabaab haddaba madaxweynaha deegaanka mustafa maxamed cumar oo la hadlay tiifiga afka dowladda ku hadla ayaa sheegay in ujeedka booqashadiisa ay ahayd sidii ay ugu hambaliyeyn lahaayeen ciidankii hawshaasi fuliyey halkii shalay ee kooxda nibadiidka ee al-shabaab gacanta lagu saaray na waa meel aan xaggan ka fogeyn oo burahaas aad aragtaa dhinaceeda marka waxaan u nimid ciidanka geesiyada muddo saacada gudahooda wixii bilo la qorsheynayay ku soo afjaray inaan u hambalyeeno ciidanka guud ahaan ciidanka liyu booliska gaar ahaan ciddii howlgalkan xaggan feerfeer ku saabsan waday oo janaal cabdiraxmaan halkan jooga inaanu soo hambalyeeno soo bogaadino iyaan aniga iyo janaal xaaji aan u soconay iyo madaxda kale mas-uuliyinta kale waxaan kaloon ku faraxsannahay in commandarkii hore ee taliyihii hore ciidamadu maxamed muser oo isaguna yidhi meel meel la fadhiyo ma jirto kor haddii dalkii soo weeraray uu nagu soo biray khibraddiisi iyo aqoontiisi uu noola yimid waxay muujinaysaa bislaansho siyaasadeed iyo bulsho oo nin waliba inuu fahmay danta guud ee ummaddu inay aada muhiim u tahay waxaan aaminsanahay khibrad fara badan inagu soo kordhiyey sidaad la socotaan kooxdan argagixisada al-shabaab waxa ay ku dhoobaysatay dalka soomaaliya marka waxay u haysataa meel walbo ay gasho sida soomaaliya oo kale inay muxuu ahaayey dadka gumayn karto inay kalifi karto in muxuu ahaayey dalal shisheeye soo farageliyaan inay diintii culamaadudiinkii iyo cid walba sida iyadoo ay rabto ugu yeedhiso laakiin waxaan u sheegaynaa in maanta aan filayno inay u caddaatay iskudaygii toddobaadkan ay samaysay inay tashigii hore mid ka duwan ay u baahan tahay inay caawa u caddahay yaan filaynaa aad iyo aad baan u bogaadinaya marka hore ciidamada iyo shacabkuba sidii ay ugu hor yimaadeen howlahana waan sii adkaynana waan sii wadaynaa kooxdu waxay isku dayday inay deegaanka soo gasho meelo fara badan oo arbushaad ay abuurto laakiin arbushaadii in lasoo afjarayo way iska caddayd madaxweyne mustafa ayaa sheegay in dadku ayna u baahnayn walbahaar iyo cabsi balse ay u baahan yihiin diyaargarow garab istaag iyo qof walba halka uu joogo inuu ka diyaargaroobo isagoo dhanka kalena sheegay inay abuuri doonaan aag ka caagan argagixisada dadku walbahaar uma baahna iyo cabsi waxay u baahan yihiin diyaargarow iyo garab istaag iyo nin waliba halka uu joogo xuduudda inuu ka diyaargaroobo cidda waxaa wadda inta laba laga qaado wejigii hore waan soo gebagabaynay meelo yarar oo waxyaalo ku harharay oo dhaawac iyo hadday jiraan laga baarbaara ayaa jira hawshaa marka aan sifayno ee aan dhammayno maalmahan soo socda qorshaha labaad waxaa weeye inaan abuurno aag ka caagan argagixisada oo ka baxsan deegaankanaga baferzone waxa leeyahay security baferzone inaan samaysano weeyaan sababtoo ah ma sugi karno cadowgu intuu noo imanayo inaan halkan ku sugno maaha marka saa daraaddeed qorshihii noocaas ahaana xilligiisa marka la gaaro insha allah haddii a layidhaah qaabkuu noqonayo waa laga wada hadli doonaa maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga